Xaafadda Xalane ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa laga dhagax dhigay masaajidka Ducaale Kaawa ay ku cibaadaysan doonaan dadyoga ku nool gudaha magaaladaasi. Dhagaxdhigga masaajidkan ayaa waxaa kasoo qayb galay culamaa udiin, odayaal dhaqameed iyo dadka ku nool degmada Wadajir. Qaar ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay dhagaxdhigga masjidkan ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay kasoo qayb qaataan dhismaha masaajidkan.
waxaanu dhex taagannahay masaajidka ducaale ee dhismihiisa laga bilaabay xaafadda ama degmada wadajir waaxda ta- ee xalane oo maanta halka culummadii iyo akhyaartii iyo odayaashii deegaanka ay isugu yimaadeen iyo culammada magaalada dhagaxdhiggii iyo aasaaskiina uu bilowday waxaan eh, ummadda aan rabnaa inaan la socodsiinno masaajidkaas in dhismihiisii uu bilowday masaajidkaas dhulkiisa waxaa ku waqfay een, ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyee ilmo maxamed ducaale oo booskan oo labaatan labaatan ah ee waalidkood u waqfay qoyska reer maxamed ducaale carruurtiisa iyo xaasaskii ka tegey iyo dhammaan ehelkiisii ee waqfay dhulkan oo waalidka u waqfay ilaahay waxaan u weydiisanaynaa inuu sadaqa jaariya uga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaafku ka siiyo waalidkood ugu naxariisto weliba intaa waxaa dheer dadaalna way ku dareen oo ee, bilowgii intii wax lagu dhaqaanjin lahaa kharash ahaan kharashka aasaaska iyo iyo qaybta hoose ee dhulka iyo kicintiisana kharash ayay bixiyeen inta muslim oo ilaahay taqaano rumaysan oo caabudaysa oo ka cabsanaysa oo dhan buu ka dhexeeya sidaa daraaddeed baa marka qola masaajidkii way waqaftay dhulkiisay waqaftay jannadaa waxaa looga dhisayaa mid lamida looga dhisayaa nin walbo annaga naga mid yihiin wuxuu jecel yahay jannada dhexdeed in wax looga dhiso guri looga dhisuu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacaala intii ee, waqaftay iyo intii loo waqfay ilaahay subxaana wa tacaala ajir ha ka siiyo Dadka ku nool xaafadda Xalane ee degmada Wadajir ayaa soo dhaweeyay dhismaha masaajidkan waxayna sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan.
anigu waxaan ku hadlayaa magaca deegaankan laga dhisaayo masaajidkan laga dhisaayo ama xaafaddan insha allah jameecadda jameecadda mustaqbalka ay ku dukan doonaan noqonaynaa insha allah annagoo b- waxaan la joognaa maaragtay muxuu aha maaragtay ee, dadka xaafadda ka kooban oo dhowr qof ay la joogta waa soo dhowaynaynaa ilaahay ajir ha ka siiyo Ee, sida culimmadiiba noo sheegtay ee, masaajidka insha allahu wixii maaragtay dadkii waqfay oo dhulkan bixiyey ee, waxay raaciyeen waxay lagu sii bilaabi lahaay sida culimmadu noo sheegtay waxay maaragtay ee, dadkaas muxsiniinta inay ilaahay subxaana wa tacaala wax hormarsadaan oo masaajidkaas ay ka qayb qaataan kii dhul bixiyaa noo weyn kii lacagti lagu bila- bilaabi lahaa maaragtay ee keenayaa nagu sii xiga ciddi kaloo muxuu ahay maaragtay masaajidku waa u furan yahay muslimiinta u yaallaa masaajidkaanu ilaahay baa iskale Masaajidkan ayaa muhiim u ah bulshada xaafadda Xalane maadaama ay ku yaraayeen xaafaddan goobaha lagu cibaadaysto.